madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed cilmi cusmaan garaash ayaa xarigga ka jaray qeybo cusub oo lagu soo kordhiyey isbitaalka carafaad ee magaalada garoowe waxaa ka qayb galay xarigjarka maamulka isbitaalka carafaad mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada garoowe maxamuud xareed maamulaha isbitaalka carafaad ayaa ka rugbixiyey qeybaha cusub ee ku soo kordhiyeen isbitaalka carafaad departmentkan radiologyga waa department online puntland dhammaantiis waa department soo koobay baahiyadii tiknolojiyadda caafimaadku u baahnaa oo dhammaystiran oo ka kooban m r agii oo ka kooban city skankii oo ka kooban indoscobigii oo ka kooban altrasonkii oo ka kooban acgdii oo ka kooban raajadii ilkaha oo ka kooban intaas oo qalaba oo kala duwan mudana madaxweyne departmentkan isbitaalku wuxuu ku maalgeliyey lacag ka badan two million waa dareemika dhaa joodiga iyo sida dalka ay ugu hor tiimka carafaad ay rabaan inay u horumariyaanin gudoomiyaha gobolka nugaal cawil mataan iyo jaamac dhaga dheere oo ka mid ah ganacsatada puntland ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan adeegyadan oo dalka dibaddiisa loo aadi jiray isbitaalka carafaad wax badan buuna annaga naga shaqeeya xilliyada qaarkood markaan amniga ku jirno marka shacabka reer puntland waxaan u baaqaynaa wixii loo aadi jiray dibadda oo kharashka badan ku bixi jiray in laga helayo carafaad hadday kalib noqoto hadday noqoto kalliinka laysarka ah waxaana jooga dhakhaatiir khibrad leh waxaan leenahay hambaliyo qalabkan aad keenteen dadweynaha waxaan marka leenahay sabab loo aado meelo kaleoo dalka ah ama sabab loo aado dalka dibaddiisa dabcan waxay la tahay ina inay in mawduucaas waxaan marka inuu soo dhammaaday mawduuca marka waa dhammaaday marka dadka wax dadweynaha waxaan leenahay ka faa'iidaysta cisbitaalka carafaad ka faa'iidayska qalabka yaalla ka faa'iidaysta dhakhaatiirta joogta ka faa'iidayska dadka dhallinyarada halkaa fadhiya oo gabdho iyo wiilal iyo dhakhaatiir iyo caddaan iyo madowba leh axmed cilmi cismaan garaash madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa ugu mahad celiyey maamulka isbitaalka doorka wanaagsan ee ay ka qaateen daaweynta shacabka isaga oo sidoo kale ku bogaadiyey adeegyada casriga ah ee ay soo kordhiyeen
waxaan kale oo maqashoonahay oo aan ka warqabaa sida ay dadkooda ugu shaqeeyaan khaasatan dhibtii laascaanood ka dhacday inay bilaash ugu deeqeen dadkoodii oo dhibaatadaas haysato waxaan qabaa waa waxay la barakoobeen anigu magaalooyin meelo badan baan soo maray cusbitaallo badan baan soo maray runtii oo mararkaan meelaha u baxo maraykan waa ka imi jarmal waa soo maray maxaa la yidhahda turkiga imaaraadka markaad meelaha tagto haddaad dee kari karto waana iska jeekin waxaan oo dhan waa arkay waxaani dhakhaatiir waynu haysanaa laakiin qalabkii ayaynu u baahanaan jirnay oo dibadda loo aadi jiray waxaad waxay u eg tahay inaynu ka kaaftoonnay dad dibadda aada dadka dadka waxaa iska dibadda qaar baa iska iska maxayto iska jecel oo ku caafimaada inay dibaddan tegay oo ka soo noqday waxaan qabaa waxay dibadda u aadi jireen waa qalabkaas aan maanta soo aragnay waxaan qabaa dibad dambe ma jirto